madaxweynihii ugu horreeyey ee dalka zambia kenneth kwanda oo ka mid ahaa hogaamiyayaashii soo maray qaaradda afrika xilligii gumaystila dirarkii ayaa ku geeriyooday da-da sagaashan iyo toddoba sano jirka kenneth kwanda oo loo yaqaano aabbaha zambia ayaa dalkaasi xukumayay sanadkii kun iyo sagaal boqol lixdan iyo afartii markii xorriyadda dalkaasi ingiriiska uu ka qaatay ilaa iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii dowladda zambia ayaa sheegtay in kenneth uu galabnimadii khamiistii ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada lusaka ee caasimada dalkaasi kenneth ayaa la sheegay in uu xiriir aad u wanaagsan uu la lahaa soomaaliya islamarkaasina uu booqday haddaba siciid muuse daahir oo ku noolaa dalkaasi zambiya lana kulmay kenneth kwanda ah balse hadda degan magaalada toronto ee dalka canada ayaa u warramay wariyaha v o eda ee canada xuseen nuur xaaji ugu horreyntiina siciid waxa uu ka jawaabay su-aal ahayd sida qaaradda afrika ay u aragto geerida kenneth
xuseen waad mahadsan tahay mar kale qaaradda afrika waxay weyday mid ka mid a hogaamiyayaashii soo maray xilligii ay qaaraddu halganka ugu jirtay inay ka xorooda gumaystayaashii reer yurub kenneth conda wuxuu ahaa ama uu la mid ahaa sida hogaamiyayaashii hore afrika sida jamaal cabdinaasir iyo nelson mandela iyo kwama nakrumi iyo juliana yarera dadka reer zambiyana runtii conda waxay u yaqaanaan father of the nation ama aabihii qaranka qofka reer zambiya ee maanta toddobaatan jirka ah wuxuu garaadsaday conda oo zambiya xukumaya marka waxay ku indhaqaadeen ay ku garaadsadeen counda oo zambia xukumaya wuxuu runtii wax weyn kusoo kordhiyey waddankan zambia oo markaas ka xorooday gumaystay ingiriiska kun iyo sagaal boqol lixdan iyo afartii waddankaasoo marka go-doona sideed dal oo afrika ku yaalla xuduud la leh bad aan lahayn ayuu hogaamiyey runtiina waxa weeye wuxuu salka u dhigay sidii uu horumar u gaarsiin lahaa zambia gaar ahaan inuu uga faa'iideeyo sidii loo soo saari lahaa macdanta waddankaasi qaniga uu ku yahay waxaan ognahay boqol kiiba toddobaatan iyo shan kobarka dunida waxay ku jirtaa zambia iyo zair oo labadaba xuduud leh marka runtii reer zambia waxay uga dhigan tahay iyo qaaradda afrikaba hogaamiye weyn oo runtii miisaan leh oo ay qaaraddu weyday si gaarna waxa weeye waxay u taaban doontaa waddamada koonfurta qaaradda africa waa tahay saciid waxaa la sheegaa in kenneth counde uu xiriir wanaagsan la lahaa ee soomaaliya bal taa wax nooga taabo
xiriir fog oo weyn oo qoto dheer oo afrikaanka kale marka la fiiriyo soomaaliya si gaar ah ayuu xiriir la lahaa xiriirkaasoo kasoo bilaabmaya markii waddankaasi uu xorriyadda ka qaatay gumaystihii ingiriiska kun iyo sagaal boqol lixdan iyo afartii bishii octoobar waxaan ognahay markaas soomaaliya waxaa ka jirtay dowlad dimuqraadiya markii zambia ay xorriyaddeeda qaadatay waxaa cunaqabatayn saaray governarkii haystay markaas waddankii la odhan jiray rhodesia waddanka hadda maanta la yihahdo zimbabwe awalna hal dal bay isku ahaayeen waa la kala jara marka markii zambia ay xorriyaddeeda qaadatay rhodesia ninkii haysta la odhan jiray yan smith soomaalidu heeso badan bay kaga hadashay ninkaas ku jira sugaanteeda ku jira iyo gabayadeeda yan smith baa marka wuxuu saaray cunaqabatayn gaar ahaan railwayga oo ah xadiidka tareena haraare iyo rusaaka isku xira in aan zambia waxna ula geli karin waxna aysan kasoo bixi karin marka kenneth counda khudbad taariikhii u jeediyey lixdan iyo afartii markii xorriyadda waddankaasi dhowr bilood u qaatay kadib wuxuuna afrika u baaqay weliba uu ka codsaday inay gurmad usoo diraan oo laga soo gaaro dadkiisuna ay gaajo u dhimanayaan dowladdii soomaaliya markaas waxay u dirtay zambia mucaawino gaar ahaan dad khibrad leh oo ka caawiya sidii waddankaas waddooyinna loogu dhisi lahaa dadkoodana maaragtay technicalka waxyaalaha farsamada ah wax laga tallaa soomaaliya marka shirkadaha waxay ka deganaayeen markaa daarusalaam zambiya markaas dekeda ugu dhow uga soo degi karaan waxay daarusalaam halkaasay marka ka tageen oo kabeeye badan oo soomaaliya gurmad u fidiya dowladdii soomaaliyana si weyn bay u garajistaan marka xiriir gaara wuuna ka sheekayn jiray dadkiisana mar walba waxa weeye wuu uga sheekayn jiray saciid waxay ka warantaa bal zambia soomaali badana ku nool oo ilaahay hadda dadka zambia waxaa la sheegaa soomaalidu inay aada u jecel yihiin laftaada halkaasaad ku noolaan jirtay waxaad la kulantay kenneth counde madaxweynihii hore zambia bal qof noocee buu ahaa iyo soomaalida zambia lafteedu ee ku sugan sidee buu u arkayay runtii wuxuu isu arkayay horta hogaamiye weyn oo afrika ah oo ka haray raggii hore soomaalida si gaarna saaxiib buu lahaayo marka uu kuu garto qof soomaaliya inaad tahay runtii si gaara ayay dareen u gelinaysay labadii kun iyo labaiyo tobankii baan anigu mar la kulmay wuxuuna runtii nooga sheekeeyey dhowr qiso oo markaas soomaaliya ka qabsaday arrintaas xilligaa gurmadka dhowr iyo toddobaatankii dowladdii kacanka markii waddanka haysatay maruu soomaaliya tagay oo booqday aad buu runtii soomaalida si gaara iyo laxo gaara u tusi jiray ugu dambeyntii dadka reer zambia ee kenneth counter waxay u yaqaanaan aabbaha zambia maxay tahay waxyaabahaas leedahay way ka barteen oo way ku dhegnaan doonaan kadib dhimashadiisa adoo iisoo koobaya runtii waxyaalo badan baa lagu xasuusan karaa wanaag iyo xumaanba runtii labada dhanba waa la odhan karaa waxyaalaha fiicana lagu xusuusan karo infrastructureka waddanka ayuu runtii wax weyn ka qabtay gaar ahaan inuu si weyn u qaabeeyey warshadaha iyo wax soo saarka waddanka zambia kaasi waxa uu ahaa siciid muuse daahir oo ku noolaaday dalka zambiya muddo laakiinse wakhtigan degan dalka canada waxa uu ka warramayay taariikhda iyo qofka uu ahaa madaxweynihii dalkaasi muddada dheer soo xukumaya ee geeriyooday kenneth kuanda toddobaadkan wuxuu u warramayay wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji oo canada kula kulmay